mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraanika degmada beledweyne ayaa waxay kormeereen xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala afarta xaafadood ee magaalada beledweyne kormeerka kadib ayaa waxay kulamo kala duwan la qaateen horjoogayaasha kaabamka waxaana ay ka dhegaysteen xaaladaha nololeed dadka soo barakacay ee ku jira xerooyinka waa ka gaabiyeen maamulkooda waa ka daran yahay maamulku waxa waaye kansaarkan sii baan dhibtay nimanka hadda la doortay waxay ku soo aadeen col iyo abaaray horta la kulmeen oo doorsoodii meel ay la aad col iyo abaaray la kulmeen waxaan ku aadana ma naqaano waxay nooga ateen dheeriyoon warkooda ku soconayna haydihii la hadlaan ama dadkan wax taro ama naga horwareega ay dhahaan codkooda socon anaga shacabka codkaaynu ma soconaayo qaar ka mid ah horjoogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in inta badan waxyaabaha la bixiyo la siiyo dad wax haysta laakiinse aan la siinin dadkii loogu talagalay ee soo barakacay ee ku noolaa xerooyinka ku yaala afarta xaafadood ee magaalada beledweyne raashinkii la keena afarta xaafadaa la siinaa nin haysta suugo ayaa maxay ahayd loogu daraa baalkii badal haysta suugo la siinaa afarta xaafad siiya aa laleeyahay lacagaha timidi raashin ayi bidi kaamamkii waa lagu dhintoo hayaa su-aasha mas-uuliyad waxaa qaadaaya ninkii yidhi anaa gobolka ka mas-uula anaa dowladda ka mas-uula shacabka ciddii tiri anaa ka mas-uula ayaa qaadaysa ciddii dhimato ciddii dandaraysan gobolka gobollo kale kor saaran ku soo qaxay waxaa loo soo aaday waa ammaan magaalada waa hareeraysantahay kaamkan kaliya maaha kaamka waxaa ku jirta sagaal boqol labaatan iyo laba qoys kaamka waa weyn yahay mid kale gadaal ku yeelaa ka saddex barakac iskugu jira kaamka dadkii hore hore usoo barakacay barakac saddexaad oo xoololaantii dadkiisa xoolo beeray ah saddex barakac iskor saaran runtii dad islaam beledkan waa ku noolyihi xitaa maaha hayadaasaan barkan lo war dadka xitaa inay isku naxariistaan waa wax meesha ku jiro in laysku naxariisto lasoo booqdo laysxilqaamo lasoo booqdo dadkan masaakiinta walaalihiina in micnaa gurma deg deg loo bixinaan meel ay ku bixiyaan ma yaqaana annaga dadkii loo baahnaa ma gaaraan meel ay ku bixiyaan lama yaqaano mar walba makaaray bixinaan madaxa arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo dhankiisa ka mid ahaa dadkii kulanka la qaatay horjoogayaasha kaabamka barakacyaasha ee ku yaalla magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay shin hadda noola keeno qiibinay oo gacantayna soo galay maamul ahaan maba marka haddii wax la keeno oo wixii marka dhaliilka yimaadana anaga gaabis markaasaa nala eeday karaa maba hayn wax hadda wax na soo gaarsiin malaha gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim fodcade oo ka hadlay dhankiisa ayaa waxa uu tilmaamay tan iyo markii la magacaabay in aysi jirin hay-ad wax u qabatay dadka soo barakacay ee ku nool afarta xaafadood ee magaalada beledweyne waxaasoo kalena waxa isku cadaabhay ka mid tahay magaalaan joognaa intaanu mataqaanaa oo hanti ay taallo marka hay-adaha oo wax bixiya deeqaha ayagana way gaabiyeen oo hadda magaalada wax lagama bixiyo inta hadda aniga aan kursigaan aan joogo oo ku fadhiyo wax wax bixiyo oo hadda deeq bixiyo waa yaryihin magaalada marka aad iyo aad baa dadka ugu soo xoomeen baadiyaha ka yimid oo soo xoolo beelay oo dhibaatada a jirtay dadkii hore usii deganayna way wax beeleen ayagana sidaasoo kale waayo waad arkaysaa dadkan dhibaatada ka muuqato oo jeediin meel kastoo la taga magaalada afarteeda jahana waa sidan isma dhaantaa la yidhaha sanadkan ma aha markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraanika degmada beledweyne ay kormeeraan xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne iyadoo markii hore magaalada beledweyne ay ku noolaayeen dad aad u fara badan kuwa oo qaarkood aan awoodin in ay helaan wax nolol ah shiir cabdulla cusmaan raadi warsan beledweyne